ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فيا عباد الله walaalayyaal dhallinyarnimadu waa nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyo ilaahayna jala wacalaa ciddii uu garansiiyo uu fahamsiiyey khayr badan dhallinyarnimadu iyo dhallinyartu waa awoodda ummadii ay isticmaasho waana tiirka ummadii ay ku horumarto waa waxa ummad ciziga iyo karaamada u yeela waa ra'samaalka ummadii ay leedahay ee mustaqbalkeedu ku xidhan yahay waa kaydkeeda qaaliga ah ee ummadii ay kaydsato waana seeskeeda iyo saldhiggeeda aadka u xoogga weyn leh ciziga dhallinyaradu waa ciziga ummadda dacfiga dhallinyaraduna iyo tamardaridooduna waa tamardarida iyo dacfiga ummadda khasaarahooda haddii lagu khasaarana waa khasaara ummaddu ay khasaartay dowrka ay nolosha ku leeyihiin dhallinyarnimadu ama dhallinyaradu dowrka ay nolosha ku leeyihiin waa dowr aada u weyn qofka dib u eega ee raaca siiradii iyo taariikhdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo sooyaalkii islaamka waxa uu arki karayaa ciddii nebiga rumaysay sala allahu calayhi wasalam ee rasuulka u gargaartay calayhi salaatu wasalaam cidda ugu badani inay dhallinyar ahaayeen bal nebiga sala allahu calayhi wasalam cidda uu diinta sababtooda ku fidiyey inay ahaayeen xoogga dhallinyarada oo ay markaa qaateen diintan aanay xambaareen una xambaareen inay gaadhsiiyaan mashaariqa alardi wa magaaribaha iyagoo ummadda ka saaraya min cibaadati alcibaada una saaraya ilaa cibaadati rabbi alcibaada sida aawadeed rasuulka calayhi salaatu wasalaam shareecada ilaahay u soo dhiibay waxa u gargaartay dhallinyar taasina waxay tusinaysaa himada iyo markaa wanaagga iyo markaa sharafta ay leeyihiin dhallinyarnimadu ay leedahay ama ciziga ay dhallinyarnimadu leedahay ما كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخ الأفكار من يجعل الإيمان رائده يفس بكرامة الدنيا وعقب الدار روح إلهي سبحانه وتعالى وسو قارسية مرحلة دا إسلام مركان أو فهم سيا أو مركا قرنسية إيمانك والروح ليباني واختي هذا قيمة بدنا كباقمي هدي وكفى إذا استوه nabigeennu sala allahu calayhi waaalihi wasalama wuxuu tilmaamay toddobada ruux ee ilaahay qiyaamaha u hadhaynaya sabcatun yudiluhum allahu fii dilih yowma laa dilla ilaa diluh toddoba ruux ilaahay baa u hadheeya jalla fii culaah maalinta hadhkiisa mooye hadh kale aanu jirin toddobadaa waxaa ka mida shaabun nasha'a fii cibaadati rabbih nin dhallinyara oo ku barbaaray ilaahay subxaanah wa tacaala cibaadadiisa shaba calaa cibaadati illaahi wastamara fiiha ilaahay cibaadadiisuu ku koray cibaadada ilaahay subxaanah wa tacaala ayuu daa'imay oo u joogteeyey arrintaa aawadeed walaalayaal muhiimadda ay leedahay cadowga islaamku waxay ogaadeen ahmiyadda iyo muhiimadda ay leedahay dowrka dhallinyarnimadu deedna waxay ku dadaaleen dadaal aad iyo aad u weyna ay ku bixiyeen inay dhallinyarada mashquuliyaan afkaartoodana ay sumeeyaan midbana ay meel u jiheeyaan si waxa weeyaan ummadda islaamka cizigoodu markaa u gaabiyo ama dulligooda iyo karaamo darridooda ay u soo degdegto qaarkood waxay ku abuureen taqliid iyo ku dayasho ay ku daydaan nujuumta ama xiddigaha gaaladu ay sameeyeen ay xiddiga u bixiyeen iyagoo qaarkood ay shabbahayaan ilaahay cadowgiisa muuqaalka iyo markaasi waxa weeyaan maanka labadaba qaarkood ay la baxeen magacyadooda qaarkood ay shabbahayaan dharkooda iyo socodkooda ay shabbahayaan iyadoo markaa arrinkaasi uu yahay suurad iyo muuqaal quluubta dhallinyarada islaamka lagu weynaynayo si aanay u xambaarin risaaladan iyo dacwaddan qiimaha badan leh si aanay cizi iyo sharaf aanay u higsan si aanay u hawaysanin horumar iyo markaa horu socod midnaba qaala calayhi asalaatu wassalaam waman tashabbaha biqowm fahuwa minhum nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ruux haddad isu ekaysiiya qoomkaa uu isu ekaysiiyey ayaa uu ka mid yahay dhallinyaradii islaamka ama shabaabkii ummadda muslimiinta ka dhex ku dhex beernaa maca alasafi ashadiid ilaa man raxima rabbuh ilaa in yaroo ilaahay u naxariista mooyaane qaar badan oo ka midii waa shabaabun mutrifuun saahuuna laahuuna caabithuun taafihuuna taa'ihun waa dhallinyaro iska ciyaaraysa iska madadaalanaysa moogan qiyaamaha iyo aakhiro moogan moogan su-aalaha sugaaya moogan mas-uuliyadda dushooda saaran waa qaar taafihiina qaar badan oo ka mid ihi ama ku dhex dadoqsan adduunyada oo wakhtiyadooda qaaliga ah ku luminaya meelo aan faa'iide adduunya mid aakhiratoona aanay ugu jirin waa qaar badankoodu ku dhammaystay inay shawaaricda iyo waddooyinka fadhiistaan ama ay tanasuh iyo dalxiis ku jiraan amaba ay markaa waxa weeyaan ghasal iyo inay dumarka markaa ay dhibaan ama ay ciidhi geliyaan ama ay fasaadiyaan u haysta ragannimada qaarkood ragannimada waxay u haystaan in timaha lala baxo dhar cidhiidhiya la xidho gaalada lagu daydo dhafoorada la xiirto lagu faano yacnaa silsilada iyo dhega inay qaarkood xidhaan dhallinyarada islaamka ka mida wixii cawaamta iyo caamadu ka fa- ka faani jirtay qaar aqoon sheeganayaa in waxa weeyaan ay ragannimada sidaa moodaan qaar ragannimada waxay u haystaan in heesaha inta cirka la geeyo suuqaqa lagu dawaafo iyadoo waxa weeyaan wax markaaba yacnaa dan oo ugu jirta ama dan adduunya mid aakhira midnaba iyagoon danaynayn inay wareegaan qaala allah afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha waanakum ilayna laa turjacuun fatacaala allahu almaliku alxaq laa ilaaha ilaa huwa rabu alcarshi alkariim allah subxaanah wa tacaala waxau yidhi ma waxa aad moodaysaan inaannu idiin abuurnay ciyaar ciyaar iyo dheeldheel miyaa moodaysaan annaga xaggayaga inaynaan u soo noqonayn miyaa moodaysaan inaan qiyaamaha laydin soo saarayn miyaa moodaysaan qaarkood dhallinyarada qayb ka midihi waxay wakhtigooda ku dayaceen oo ay ku lamiyeen alqanawaati alfadaa'iya tiifiyada iyo wabsiya iyo waxa weeye markaasi santalayddada inay hoos fadhiistaan qaarkood yuutuubyada iyo internetada ayay wakhtigooda ku lumiyeen iyagoo ka daawanaya wax qalbiga dhaawacaya oo indhaha dilaya oo dadnimada dilaya oo iimaanka dhaawacaya akhlaaqdana fasaadinaya wax adduunyana oo faa'iido adduunyo ay ka soo gelayso aan daawanayn iska dhaaf inay faa'iido aakhiro ay ka soo gasheen walaqad qaala nabiyu lmustafa sala allahu calayhi wasalam iqtanim khamsan qabla khams shabaabaka qabla haramik wasixataka qabla mow- qabla saqamik waginaaka qabla faqrik wafaraagaka qabla shuqlik waxayaataka qabla mowtik shan ka faa'iidaysa baa nebigu yihi sala allahu calayh wasalam inta aan shanku soo gaadhin ka faa'iidayso dhallinyarnimadaada intaanad gaboobin ka faa'iidayso caafimaadkaaga intaanad xanuunsan ka faa'iidayso qaninimadaada intaanad caydhoobin ka faa'iidayso faraaqaaga iyo waxa weeyaan xilligaaga intaanad mashquulin noloshaada ka faa'iidayso intaanad geeriyoon dadka qaarkood waxay ku mashquulsan yihiin waxyaalaha aan dani ugu jirin qaarkood haddaad weydiiso laacibiinta iyo ciyaartooyada gaalada waxaa laga yaabaa inuu kuu sheego siidhkiisa iyo jinsigiisa xilligu dhashay iyo halkuu ku koray meesha uu ka yimid iyo inta uu maalintii qaato cidda uu ciyaariyo cidda uu ka soo jeedo sanadka dambe hadku u wareegi lahaa haddaad weydiiso aayad qur'aan ah oo suuradaha ugu gaagaaban ka midan laa yastatiic inuu akhriyo ama xadiid nebi sala allahu caley wasalam bal rasuulka abtirsiintiisa haddaad weydiiso waxaa laga yaabaa inaanu garanin waxaa dadka qaarkood ay ii sheegeen su-aalaha iyo barnaamijyada su-aalaha ee ay jawaabaha laga soo jeediyo tiifiyada qaarkood ayaa gabadh weyn oo reer hargeysa ah lasoo fadhiisiiyey su-aal baa la weydiiyey odhanaysa nebigii nebiyada u dambeeyey waa kuma dabeedna way garan weyday su-aashu afar ikhtiyaar bay lahayd afartii baa laba laga gooyey labaa loo soo reebay ciisa wa moxamed calayhi salaatu wasalaam labadaa mid ka miduu ku jira ayaa sheegayaa lagu yidhi inuu ciise yahay baan u malaynayaa ayay tidhi markaasaa la yidhi su-aashu waa qalad waa nebi moxamed miyaad garanayn nebi moxamed inuu nebiyada u dambeeyey wallahi anugu waxyaalaha amaba keergarayo iskuma daaliy ayay tidhi anugu waxaad mid isku mashquulisoo keergaraysaba oo la yidhi ma ihi weeyaan anugu taasaa islaam sheeganaysa is-astur marka la idhaahdo ayuu oday budh la soo duulaya ayuu odhanayaa caakaa galay may raqiib iyo catiidkii wax ka qoraya baa tahay ma ilaahay xisaabinaya baa tahay ilaaheeday u saciid tahay iskaga tag uu ku faanayaa imra'a qaan gaadhoo labaatan jir ah walaa tacrif nabiyaha sala allahu calayhi wa aalihi wasalam nebigeedii moxamed ahaana aan garanayn iska dhaaf inay u abtiriso iska dhaaf inay raacdo iska dhaaf inay diintiisa baratee sidaa aawadeed walaalayaal dadka qaarkood ayaa sidaas u mashquulsan bacdu shabaab hadaahum allah dhallinyarada qaad- qaarkood waa daa'iciina lisalaati saahuuna canha waa qaar salaadii dayacay waa qaar aan tukanahayn iyadoo masaajidada laga dhawaaqayo xaya cala asalaax xaya cala alfalaax ayaa ama uu kubad ku maararaabaya ama facebook buu ku jiraa ama Yu- youtube iyo whatsapp ayaa waxa weeyaan uu markaasi ku maararoobaya walaa yaltafid ila salaax fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata watabacuu shahawaat fasawfa yalqawna ghayaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay inay dadka qaar ay ka gadaal mareen qaar salaadii dayacay oo salaadii ka tegey shahawaadkoodiina raacay salaadoo la dayaca iyo ka tegitaankeedu waa dembi weyn oo dunuubta waaweyn ka mid ah waa jariimo weyn iyo markaa meel ka dhac weyn oo diinta meel lagaga dhacay walaalayaal bal salaada in laga tagaa waxay tusinaysaa ruuxa inaanay diini u noolayn lianna asalaa cimaadu diin salaadu maxaa yeelay waa diinta markaa tiirkeeda salaadu waa shayga u horeeya ee yowma alqiyaama la iska xisaabinayo wa awalu maa yuxaasabu canhu alcabd waa shayga u horeeya addoonka la weydiinaya qiyaamaha hadday salaadu hagaagto ummadda camaasha qofka camalkiisa inteeda kalena waa uu hagaagayaa bal salaadu waa shayga ilaahay uu uga yaboohay ama ku geediyey ku goodiyey ka tegitaankeeda webi naareed iyo jahanaba webi dhex mara fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun allah subxaanah wa tacaala uu ammaanay cidda ku barbaarta gaar ahaan dhallinyarada ku barbaara cibaadada ilaaha iyo salaada waladiina hum calaa salaatihim yuxaafiduun aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun ayaa allah subxaanah wa tacaala u yidhi kuwa salaadooda ilaaliya kuwa salaadooda daa'ima sidaa aawadeed shaydaanku yaanu ku duubsan ayuha shaabu lmuslim ninyahow dhallinyarada ee muslimka ahi cimrigaaga ka faa'iidayso ogow marxaladda aad ku jirtaa waa min ahami lmaraaxibi wa mi- wa min ahami almaraaxili wa aklaaha waa marxaladaha ugu muhiimsan waana maraaxishata ugu qaalisan istafid minha walaa tadic wala- walaa tudic iska faa'iidayso hana dayicin markaas oo ha luminin shaydaanku yaanu qalbigaaga ku tuurin waswaas iyo taqliid uu ku idhaahdo qalli dadka hore u maray cidda hore u martay waa cidda diinta raacday cidda wanaagsanaatay waa cidda diinta raacday cidda guulaysatay waa cidda diinta raacday cidda najmiga iyo xidigta noqotay ama xidiga sidiisa kale loo higsaday waa aladiina ittabacuu rasuula allahi wa aamanuu bihi wasadaquuh calayhi asalaatu wasalaam inamaa yuriidu ashaytaanu an yuqica baynakum alcadaawata walbagda'a fi alkhamri walmaysir wayasudakum can dikri illahi wa can asalaa fahal antum muntahuun ilaahay salaadiisa wixii kaa mashquulinaya iska ilaali niyahow dhallinyaradii ogow dhallinyarnimadu waa marxalad u dhaxaysa laba laba dacfi ama laba xilli tamar darro ayay u dhaxaysaa dacfu dufuula wa dacfu shaykhuuqa xilliga dhallinyarnimo xilliga markaa dacyaraanta ama daciifnimada caruurnimada iyo daciifnimada gabowga ayay dhalinyarada u- u- u dhaxaysaa dhalinyarnimadu allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwa uma jacala min bacdi quwatin dacfan washayba yakhluqu allahu ma yash- yakhluqu ma yashaa wahuwa alcaliimu alqadiir ilaahay subxaanahu wa tacaala waa allah idinka abuuray dacfi daba dacfi ilaah idinka abuuray candhuuf iyo biyo idinka abuuray intaa daciif ah idinka did buu qawi idinka dhigay allah subxaana wa tacaala oo dhallinyaruu idinka dhigay intaad aqwiyo ahaydeen dabadeed dad xooggan ayaa ducafo noqoteen oo ilaahay dacfi iyo ciro uu waxa weeye markaasi idinka soo saaray dabeedna xubnihiinnii iyo awooddiinnii iyo markaasi eh, waxa weeye firfircoonidiinnii ay gudhay oo ay dib u noqotay sidaa aawadeed waxaa waajib ku ah aabbayaashu ilaahay subxaana wa tacaala inay kaga baqaan ubadkooda inay ubadkooda kula dadaalaan diinta iyo shareecada barashadeeda inay uma ubadkooda kula dadaalaan ku xidhnaanta masaajidada inay ubadkooda kula dadaalaan xam- camiridda goobaha iyo xalaqaadka cilmiga inay xadhigga ilaahay ku xidhaan si xaqooda iyo xaqa ilaahayba ay u gartaan haddii kale waxa weeyaan oo ay la saaxiibaan ubadkoodu asxaaba suu waxaad ogaataa ilmahaasi inuu yahay ilmo waxa weeya markaa aan ku tirsanayn idaa maa saxibta alqowma fasxab khiyaarahum walaa tasxab ilarda fatardaa maca rida haddaad cid la saaxiibayso la saaxiib dadka wanaagsan ayuha shaabu lmuslim nin yahu dhallinyarada wanaagsani ha la saaxiibin dadka liita si adiguna aad kuwa liita ula lidato can ilmari laa tasal can qariinihi la- can ilmari laa tasal wasal can qariinihi wasal can qariinihi fakulu qariinin bilmuqaarani yaqtadii bilmuqaarini yaqtadii qof kasta ha weydiin isagoo hay waraysan xaaladiisa ee cidduu la saaxiib yahay warayso maxaa yeelay ruux waliba cidda uu la saaxiib yahay ayaa waxa weeyaan markaasi uu maaratay waxa weeyaan uu markaa la mid yahay ama uu la nooc yahay aquulu maa tasmacuun wa astaqfiru allah الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار عباد الله أيها الآباء وأيتها الأمهات هويوين كستيا بيال كستا وبتكين يدينك جابك يدين دحية أودخ وبتكين الله صاحبه ka dhagaysta talooyinka si aanay cuqdadii iyo markaa caburin aanay u dareemin ilaahay diintiisa ku wacdiya la mudaakareeya xu- yaanaa khayrka iyo wanaagga siyarka iyo taariikhda rasuulka bara sala allahu calayhi wasalam uga sheekeeya abdaashii iyo geesiyaashii islaamka soo maray iyo da'doodu caynka ay hayd si ay ugu hirtaan ee u hiigsadaan ubadkiina u jeexa dariiq wanaagsan oo ay maraan ubadkiina hurmuud u naqda ha barina mukhadiraadka iyo daraagiska qaadka idinku ka fogaada aabbayaal ka fogaada sigaarka iyo qurunka iyo gudaafadda leanna awrka dambe awrka hor u socodkiisa leeyahay ilmahaagu adiga ayuu kugu dayanayaa ilmahaagu markuu yar yahay waa xaashicad falaa taktub bihi shay-an sawdaa wax madow ha ku qorin ilmahaaga yar ku qor qalbigiisa axaadiida annabiyi sala allahu calayhi wasalam khisaar alaxaadiid axaadiidta gaagaaban u soo qor axaadiidta gaagaaban u soo ururi maalinba sadar iyo laba kelmadood xifdi- xifdisii si uu ugu barbaaro ugu koro calaa xubi الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam laa xuba laa calaa xubi اlkufaar waasxaabi اlmalaahi wاdaa'icaati اlayaat dadka lumay ee dayacan ee bahaa'imtu ka khayr badan tahay inhum ilaa kalancaami bal hum adal allah subxaanah wa tacaala uu yidhi waxay ka mid yihiin la mid yihiin xoolaha xoolaha iyaga ayaa ka liita si aanu kuwa ugu dayan u jeex mirsaam u noqo nibraas u noqo tim- mithaal u noqo qudwa yuxtadaa bih qudwo lagu dayda u noqo salaada u kici khayrka ugu baaq wanaagga far diinta u dhig duruusta ku xidh haddaad adigu waxba garanayn hormood ugu noqo inaad geyso goobaha cilmiga lagu baranayo akhyaarta la saaxiibsii dadka ahlu khayrka ah ku xidh walaalayaal ubadkeennii gaar ahaan dalka aynu ku nool lahay ee somalilan ubadkoodii maanta waa gabaabsi waa dabaqabsi iyo way gabaabsi waa gabaabsi barhkooda afkaar qaldan baa lagu shubay barhkood gaalada ayaa lagu xidhay barhkoodna waddamada gaalada ayay webiyada isugu tuurayaan iyo badaha sidaa aawadeed lagagama joojin karo dowlad xoog isticmaasha laguma joojin karo tiifiye laga muusanaado laguma joojin karo jaraa'id wax lagu qoro waxaa lagu joojin karaa keliya an naruddahum ilaa diinihim raddan jamiila inaynu diintooda u celinno celin wanaagsan inaynu ku xidhno dadka ahlu khayrka ah inaynu ka shubno afkaarta qaldan inaynu ku shubno fikradda saxda ah shareecada inaynu u ammaano shareecada inaynu tusaale uga dhigno laakiin marka inagu culumta maadiga u fadilno shareecada baraad baran ee caafimaadka baro shareecada baraad baran ee i t-ga baro shareecada baraad baran ee economiga baro shareecadu ha kuu dambayse markuu odaygii sla dhado hunguri ka shaqeeyo odaygii iyo maxaa dahabshi loogu tago shaqo tagaayo telesom adduunka maxaa lagu maraa baylood aad noqotid khayrkaa waa bayloode ilmaha sabab waxay ugu noqonaysaa waanada aabbihii ku waaninayo iyo canaanta uu ku canaananayo shaqo la-aanta taasi waxay sabab u noqonaysaa inuu halaago naftiisa ama badaha uu isku tuuro afkaarta maskaxdiisana ay ka buuxsanto afkaarun dakhiila afkaar soo golaytiya oo aad iyo aad u liidata muusena iyo calaacal waxba tari maayo walaalayaal ubadka aynu ku fara adayno guntiga dhiisha aynu iskaga dhigno dhexda aynu u xidhanno shareecada aynu barno buyuudda ilaahay aynu camirno goobaha fasaadka aynu la dagaalanno dowlad iyo shacab aynu gacmaha isku qabsanno haddaynan xukuumadda saacidin oo inagoo shacabi aynan hormood u noqon haddaynan xumaanta inagu tusin haddaynan khayrka inagu ugu baaqin haddaynan tirtisiyin oo inaan tiqtiqsiyin haddaynan wanaagga waxa weeye markaa ku dhiirigelin ayaguna waxba ma qaban karaan inaguna waxba ma noqon karayno sidaa aawadeed walaalayaal madax iyo mijo calaacalka intaynu dhinac iska dhigno dhallinyarnimadu waa cuddatul umma waa ummadda kaydkeedii waa ummadda awooddeedii waa ummadda horumarkeedii waa ummadda mustaqbalkeedii aanu ku mitidno aynu ka dhigno ummad lagu soo hirto oo aynu ku nasanno haddii kale sidaa maanta aynu ku jirno iyo si ka daran baa soo socota allahuma ruddanaa ilayka raddan jamiila allahuma ruddanaa ilayka raddan jamiila allahuma faqihnaa fii diinik وعلمنا تأويل كتابك يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ شبابنا اللهم احفظنا واحفظ شبابنا اللهم احفظ شبابنا من الافكار الدخيله والمعتقدات السيئه يا رب العالمين اللهم احفظ شبابنا من السوء والمكروه يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ شبابنا من التقليد يا ذا الجلال والاكرام اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والاكرام اللهم علمهم كتابك اللهم علمهم كتابك ورد اليهم وردهم اليك ردا جميلا يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ نساءنا اللهم احفظ نساءنا من التبرج والصفور والعريان يا رب العالمين اللهم وفقهم اللهم وفقهم الى ما تحبه وترضى يا رب العالمين اللهم ارزق عليهن الحشمه والحياء والحجاب يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ رجالنا اللهم احفظ رجالنا اللهم احفظ رجالنا اللهم احفظ رجالنا واهدهم الى سبيلك واهدهم الى سبيلك وارشدهم خير الرشاد يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث والرحمه ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمه ولا تهلكنا بالسنين اللهم اسقنا الغيث والرحمه ولا تجعلنا من الايسين يا رب العالمين اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا دمار وهدم يا رب العالمين اللهم انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مضرارا اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارحمنا بالشيوخ الركع والمسبحات الخشع والأطفال الرضع والبهائم الرتع يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا وما فعل السفهاء منا يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم يا ستير استرنا اللهم يا ستير استرنا ولا تفضحنا على ظاهر الأرض ولا تعذبنا في باطنها يا رب العالمين اللهم احفظنا احفظ حكومتنا اللهم احفظنا احفظ حكومتنا اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وهيئ له بطانة صالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقه إلى تحكيم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصل اللهم وسلم على الحبيب المختار وعلى آله وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والقرار